من والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الآحاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند qasmigii labaad ayaa inoo bilaabmaya ay u qaybsamaysay akhbaartu marka waxaana weeye qasmigaasi alaaxaad ama khabaru alaaxaad marka wuxuu idhi musanifku walaaxaadu huwa isagu alladii kii weeye oo macnaha qaybtan labaad ee axaad laydhaa ama khabarulwaaxid ba laydhaa alladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcamala camalfal oo hadduu sugnaado dee markay noqotay axaadiistii rasuulkana weeye in lagu camalfalo oo waxaan uu keenayay muqtadihiisii ama rumayn la rumeeyaba haba noqoto ama in la fuliyo oo wixii ama lala yimaado ama laga tago kolba sidii uu ahaa ee loogu camalfalo ka keenaya waajibinaya weeye walaa yuujibu ma waajibinayo alcilma cilmi ma waajibinayo bal waana inoo dambeeyaane laakiin mutawaatirkii baan ku soo aragnay inuu dee marka shuruudihiisii aynu soo marray la helo uu keenayo cilmigaas adigu daruuriga ah ee ruuxii uu ku qasban yahay inuu yaqiinsado oonu isiidsiin karahayne inuu rumayso waxaan yaqiinsado uu kuba qasban yahay taa uu keenayo laakiin dee axaadku isagu waxa weeyaan heerkaa ma gaadhsiisno oo camal waa waajibinayaaye yaqiinta noocaasa danni adag buu keenayaa oo waxaan inuusan yahay la malaynaya laakiin yaqiin nooca uu mutawaatirku faa'iideynayo cilmikaasa ma faa'iideynayo waana inoo caddaan doontaa masaladu wayanqasimu waxaana u qaybsamayaa ilaa mursalin wa musnadin oo bal akhbaartii axaadu marka kutubtan usuulka la joogo ama culamaa usuulilfiqi iyaga agtooda labunbay u qaybiyaane u kala saaraano wuxuu u qaybsamayaa buu idhi mursal iyo musnad labadaasuu u kala qaybsamayaa labadiiba waa kan inoo sheegay tacriifkii oo falmusnadu musnadku maa kii weeyey tasala uu xidhiidhay isnaadu isnaadkiisu oo musnad waxaa la yidhaha khabarka isnaadkiisii uu xidhiidhay oo laga bilaabo ciddii soo saartay khabarkan ilaa laga gaadhayo dee ciddan kolba khabarkan laga soo naqlinayo ee mastarkiisa ah laga gaadhayo intaa ciddii kala warinaysa ay wada joogteen ruuxna ka dhicin walmursalu mursalkuna ma khabarka weeye lam yatasil aanu xidhiidhin isnaadu isnaadkiisa aanu xidhiidhin oo macnaa khabar kasta oo sanadkiisa waxay ka dhacaan waxaan dhacay ama saxaabi dee daraftiisa ha ka dhaco ama darafta soka ha ka dhaco ama dhexa ka dhace sanadkiisii aanu dhammayn uun kaasna waxaa lagu magacaabaa mursal marka wuxuu idhi fa in kaana hadduu yahay mursalkaasi min maraasiili khayri saxaabati asxaabtii rasuulka waa ciddii aan ahayn maraasiishood uu yahay oo uu kaba mid yahay oo macnaa waxa weeye sanadkii ma xidhiidhin ciddan dee sanadkii xaggoodii aanu kaba xidhiidhin ee sanadkii wax kaba tagtayna waa ruuxaan saxaabiba ahayn oo xadiiskii markaa rasuulkii ilaahay uga kor yeelay falaysa bixujatin xadiidkaasi ama khabarkaasi xujo ma noqonayo xujo ma aha oota ilaa maraasiila saciid ibni lmusayibi taabiciga shahiirka dee saxaabi maahee saciid ibnu lmusayib wuxuu isagu irsaaliyey eenu sheegin ciddii uu ka maqlay ee halkaa uu isagunuu kor yeelay waana nin taabicia ka maraasiishiisa uun mooye fa inahaa maraasiisha saciid ibnu lmusayib futishat waa la baxsiyey oo duruqdeedii baa la tatabucay fa wujidat waxaa la helay masaaniida iyadoo ah musnadyaal macnaa kuwa sanadkoodu xidhiidhsan yahay oo ciddii bal uu ka maqlay ee saxaabiga ahayd ayuunbaa duruq kale lagu ogaaday oo iyadoo markaa masaaniida fil asli ayaa la helay can inabiyi sala allahu caleyh wasalam kuwa la kor yeelo adigu la sanadkiina xidhiidhay rasuulka ilaahay xaggii uu kaba xidhiidhayo taas baa la helay bal iyada kollay qeybtaa dambe walmaraasiil iyo waxwalmursalum waa lam yatasil isnaaduhu iyo umuurahan iyo saciid waxa loo soo reebay iyo waxyaalahaas iyadna sharaxay si bastisan inoogu iman walow casharka kan ka dambeeya ay noqon doonto inta hore ayaa casharka inoogu sugnaan marka waan arki doonaa biidni illaahi tacaala dee horena waxaan filayaa inaan usoo laqbayn ama aan usoo sharaxnay matnigii hada kani huwa anowcu thaani waa axaadku waa noocii labaad ee min anwaaci lkhabari khabarka qaybihiisa kaba mid ah biictibaari wusuulihi ilayna waana xagga marka la eego dee inay markan wax la taqsiiminayo ee la qaybinayo ama dee daanwaac lagaba dhigayo kollay ictibaaraad bay yidheen jihooyin kala duwan baa la eegaya kolba dhinac baa laga qaybiya ee waa marka la fiiriyo soo gaadhka wiinaga ina soo gaadhay iyo duruqda wiinagu soo gaadhay ayuu laba u kala baxayay mid mutawaatira iyo mid aaxaad ah haddaba waa kii labaad weeye marka jaanibka lagaba ictibaariyo wahuwa alaaxaadu aaxaadkii weeye walaaxaadu luqatan lafdigan alaaxaadna xagga luqada jamcu axadin axad ayuu jamciisa yahay ka ajalin wa aajaal dee kanuu la nadiir yahay uu laba mid yooba lafdigan ajal oo dee muddadii iyo waxaama nihaayo muddadeed iyo waxyaalo macnihiisu yahay jamciisa muxuu noqon aajaal oo afcaala wasankii kana waa saasoo kaleo axad mufradku markuu yahay maxaa lagu jamciyey aaxaad baa lagu jamciyey laakiin bal markaa haddaba aaxaad uu yahay jamcu axadin bimacnaa waaxidin ajal iyo aajaal nadiir ahaanuunbay tahay oo kuwaasuu la mid yay weeye laakiin bimacnaa waaxidin waxay u taallaa hadalka hore oo wal axaadu luqatan jamcu axadin oo bimacnaa waaxidin isagu axadkani waaxid macnihii leh oo ujeedadu waa kii kelida ahaa ama midka ahaa luqa ahaan weeye taasi wa hamsatu axad hamsadiisuna mubdalatun waxaa laga soo bedelay min waawin wow baa laga soo bedelay oo asalka hore waxa weeyaan wow bay ahayd halkan hamsada marka wowdii ayaa la bedelay oo hamsa meesheedii timi oo fa asluhu axad asalkiisu waxadun ayuu ahaa marka waa la bedelay oo hamsadii ayaa lowowdan hamsa loo bedelay markaasay axad noqotay wa khabaru laaxaadi haddaba taasi waxa weeye in weli bal lafdigii luqadee aaxaadka khabarkiisna ilan marka aaxaad buu inoo yar tacriifiyey oo luqa ahaana inoogu sheeguu inoo yar mufradkiisa iyo jamciisiina uu eegay meeshana aaxaad keliya umaynaan jeedina dee akhbaartii baa la tacriifinayo akhbaartii baa khabar mutawaatir iyo khabar aaxaad ama khabarulwaaxid bay ahayd haddaba wa khabarulaaxaadi markaa khabarulaaxaadna luq ahaan markaan eegno maa yarwiihil waaxidu shaksi keliyi wuxuu warinayo ayaa la yidhaahaa khabarulwaaxid ama khabarulaaxaad waa luqada taasi waistilaaxan laakiin xagga istilaaxa maa lam yatawaatar waa khabar kasta oon tawaaturin oo ma waa khabarkii oo ama dee huwa aaxaadku maa khabar weeye lam yatawaatar aan tawaaturinoo ujeeddadu khabar kasta oo shuruuddii mutawaatirkaynu soo marray aan lagaba helin ama dee tii ugu muuqashada badnayd haddaan eegno ruwaaddiisa muwarinaysa aanay ka gaadhin bal markaa mablaq iyo heer iyo xad aanay gaadhin caadi ahaan mustaxiil ay u noqoto inay been isku waafaqaan oy ku heshiiyaan ama calaa sabiili itifaaq been ugaba dhacdo xaddaa aan gaadhin oo dhan markaa ruuxii keli ahaa iyo labadii iyo saddexdii iyo afartii iyo shantii iyo weli waa khabar aaxaad uun oo marka lafdigan khabarulwaaxid macnuu markaa ma aha uun istilaaxa shaksi keligii ku warinayo nooca ay qariibka odhanayeen xaggii mustalaxana ma aha ee qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii iyo wax alla wixii aan mutawaatir xaddii gaadhinba khabarul aaxaad weeye ay maa lam yatawaatir ay lam tabluq aanay gaadhin naqalatuhu dadkii soo naqliyey naqalatuhu waa jamcu naaqilineh waa markaa waa ruwaadii soo naqlisay mablaqa alkhabari almutawaatiri khabarkii mutawaatirka ahaa mablaqiisii ujeedadu waa mablaqa naqalati alkhabari almutawaatir dhaho in khabarkii mutawaatirkaa naqaladiisii ama ruwaadiisii heerkay gaadhsiisnaayeene caadi ahaan aanay u dhacahayn ama mustaxiilba ay u ahayd uu fogeynaya caqligu dad intaa la-eg inay been isku waafaqaan heerka aan gaadhin sababan markaa waxaa siman kaana ahaya almukhbiru bi kan khabarul axaadka ka ku waramay ee isagu sheegaya waaxidan mid ahaaya aw ithnayni laba ahaaya aw arbacatan aw khamsatan aw kayra dalika oo min alacdaadi tirooyinkii ah allatii tirooyinkaasoo laa tushciru aan dareensiinahayn oon tilmaamaynuun idna tusahayn bianna alkhabara khabarkii dakhala inuu galay fii xaddi lmutawaatiri mutawaatirka xaddi adigu ujeedadu un waxa weeye kol haddaan bal umuurihii mutawaatirkaani kusoo maray aynaan ka helahayn oo xataa haddaan dabaqa ka helno dabaqaadkii kale ay dee tiradii inta aanay gaadhsiistaynba amase guud ahaanba tiradii ay ka dhiman ay ka yar tahay un xadda umuuraha lagu tirinlaa walow aan tiro gaara laynoo xadidin saynu mutawaatirkaba kuwa soo marnay kaa khabarul aaxaad baa la odhanaya hortaasi waa xaggii tacriifka qowluhu markaa shaarixa qowlkii meye waxaan u jeedaa saaxib almatni ama musanifka qowlkiisu uhi yuujibu alcamala macnuhu waa maxay ay yajibu waxa waajibayo alcamalu camal la camalfa lagu camalfalo bimaa wixii lagu camalfalo tadammanahu uu kulansaday khabarul aaxaad khabarul aaxaad oo kol hadduu sugan yahay oo sixa laga helaa uu sugnaado calaqal ama xasan ha noqdo ama dee saxiixba haba noqdee waxaan uu ku kulansaday ee khabarkan dee muxtawihiisa in lagu dhaqmo lagu camal falaa waajib bay noqonaysaa markaa camalfalkiina seebuu noqon waa bitasdiiqi rumayntiisa la rumeeyo oo wixii la rumaysto in kaana khabaran khabar hadduu yahay oo khabarkan khabarul waaxid waxaan uu kulansaday dee wax laysu sheegayo la ysaga waramayo hadduu yahay dee rumayntii la rumaysan lahaa la ictiqaadin lahaa taasi waa wa tadbiiqihi tadbiiqiisa la tadbiiqiyo tadbiiqu halkan waa wixii camal ahaan loo fulinayay ee ama wax la sameeye ahaa ama wax laga taga ahaa tadbiiqiisa in kaana dalaban dalab hadduu iyo dalabkana hore aynuu soo maray dalab ficli iyo dalab tarki inuu u qaybsamo labadiida markaaba weeye oo wixii adigu bal in la tadbiiqiyo hadduu dalab yahay oo haddii wax layska doonayay in la sameeye ahayd dee lagu dhaqmo lagu camal falo ama haddii ay ahayd in wax la leeyahay ka dheeraadoo laga tago wixii laga fogaado bishardi sixatii can rasuulilaahi sala allahu calay wasalam dee haddaanu sugnayn wixii laguma camal falayo oo weli wixii nooma sugna ee bishardi sixatii iyadoo dee taasi ay shardi u tahay sixadiisa uu ka ansaxay ka sugnaaday can rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam laa farqa farqina ma jiro fii daalika xagga marka la eego khabarul waaxid ama khabarul aaxaad in lagu camal falayo bayna alaxkaami waalcaqaa'idi axkaamtii iyo wixii caqiida ku shaqo lahaa ma caqiide ahaa wax farqiga u dhexeeya ma jiro cala alqowli saxiixi qowlka saxiixa ujeedadu khabarul waaxid kol hadduu inoo sugnaado bal masalada haynoo dambayso cilmi waajibintii iyo inaanu cilmi keeni waajibinahayn iyo inuu waajibinayo taasi haynoo dambayso way dambaysaaye laakiin markay noqoto ku dhaqan markay noqoto camal ee kol hadduu sugnaaday wixii uu isagu ku kulansaday in la fuliyo lagu dhaqmaa waajib bay noqonaysaa ama waxaasi axkaamtii farciga axkaamtii camaliga ahayd haba noqdo axkaamta camaligiina qaybo markaa waxyaalaha la ictiqaadiyay kaba xoog badan tahay ayaaba jire oo axkaamtii camaligeed barhkood baabada haddii laga tago ama la diida lagu kufraya iyadoo masaa-isha daqiiqa ee caqaa'idka anii taas heerkaa gaadhsiisnayn in masaa-isha waaweyn ahayna umuwaadka caqaa'idka lagu tiriyo haddaba ama waxaan xukum ha noqdo ama caqiide ha noqdo wax qowlka saxiixa kalaqaadku waa kollay qowl aan sawaab ahayn taas in lagu camal falaa waajib bay noqon khabarkii axaad maxay taaste waa licumuumi ladilati adilada cumuumkeeda fii wujuubi alcamali bikhabari waaxid adiladii ku soo aroortay ahaatay ee ku sugnaatay fii wujuubi alcamali bikhabari lwaaxidi in lagu camalfalo khabarulwaaxidka lagu camalfala adiladii keenaysay dee waa adilo caama kala qaad kumuu sugnayn tafsiil kumuu sugnayn la yidhaaho jaanibkaasna waa loogu camalfalayaa amaa jaanibkan kalena looguma camalfalayo axkaam iyo caqaa'id lagu kala qaadayna may jirin markaa adiladii keentay in aynu aqbalaka inaan ku camalfallo tafsiil kuma sugnayne adilo caamay ahayd dee kol haddii taasi jirto kala qaad ma jire wixii uu kulansaday in lagu camalfalo sidiisii loogu camalfalaa ayaa waajib noqonaysa wa min dalika adilada waxaa kaba mida keenaysa camalulwaaxid in lagu camalfalo iyadoo dee hadduu khabar yahayba khabarkiina tasdiiq buu noqon waa nooc markaa aan waxyaalihii dee jawaarix lagu samaynaya aan ahayn haddii dee wax kale uu keenayena wixii in la fuliyo ay tahay bal adilada keenaysa waxaa kaba mida u daliila xadiidu ibnu cumara radia allahu canhuma qaala annahu qaal baynama annaasu biqubaaa ama biqubaain kolli labadaba iska jaa-ise waqti iyadoo dadku ay ku sugan yihiin quba fii salaati subxi salaadii subaxa ujeedadu masjidkii qubay joogeen salaad subax bay tukanayeen id waqtiyaa jaa-ahum waxa u yimi aatin ku yimaada u yimi macnaa shaksi baa yimi oo iyagii soo maray faqaala wuxuu yidhi isagu lamuu tukanahayn laakiin wuxuu soo maray iyagoo tukanaya markaasaa wuxuu yidhi ina anabiya sala allahu caleyh wasalam iyagii buu la hadlayaa rasuulkii ilaahay qad unsila waxaa lagu soo dejiyey calayhi korkiisa alleylata waa xalay ahaan kolley waqtigaasaa la joogaa dee luqada carabeedna ilaa gelinka hore oo dhan habeenkii ku dhaafay alleyla ayuunbaaba layidhaha ee baarixa marka gelinka dambaa laydhaha walow dee axaadiista qaar aan ku arkayna iyadoo waqtigan oo kale ama subax bacda salaati subx baarixaba uu soo arooray habeefsan dee innaga luqadeennu ay tahay qad unsila waxaa la dejiyey calayhi korkiisa alleylata waa habeenkii xalay ahaa qur-aanun qur-aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la faray oo qur-aankaa lagu faray an yastaqbila inuu u jeesto alkacbata kacbada salaada u jeesto ula jeesto dee sidaasaana ku tukaday boosaaka iyo dee waa xalayba salaadihii ee fas iyaguna may ogeyn ee fastaqbiluhaa xagga qiblada u jeesta xaggii kacbada u jeesta wa kaanat wujuuhum qolooyinkaa tukanaya reer qubo wejiyadooduna ila shaami xagga shaam bay u jeeday salaada dhexdeedii eeg waa nin keliya xataa ninka iyagu salaad bay ku jiraano waxaa la arkaa dhawaaqiisunbaabay maqleenba taa hadday dee dhawaaqiisa garteenna waa suurtagaloo dee mandiqadoodii ayuu ahaaba wejiyadoodii shaam bay u jeedeen nin keliyana uu ahaa warkanna way heleen warkanna maaha war sahalan wuxuu ka warramaya qur-aan in la soo dejiyey markaa inuu ruuxu rumaysto qur-aan inuu soo degay keenaya kacbada in la qaabilo isagoon xataa aayaadkaanay maqal waa rumaysi iyo ictiqaadka ay ictiqaadiyeen horta waa mid midna waa salaadii dee ficilkoodii ay jihadii istiqbaalkoo isbedelayso taas waa waxay fuliyeen oo camal ahaan ay u fuliyeen oo dalab ahaa marka wakaan rujuu min asham fastadaaruu ila alkacbata xaggii kacbadii unbay usoo jeesteen salaada dhexdeedii unbay xaggii kale isu soo rogeen marka wuxuu ihi fahaadaakani daliilun daliil weeye daahirun daahirayn cid ku inkirtayna ma jirta rasuulka ilaah waqtigii bay dhacday fi lcamali camalfal bikhabari lwaaxidi ruux keliya khabarkii lagu camalfalay faina asaxaabata radia allahu canhum taxawaluu waa asxaabtii markii halkaa joogtay dee waatan masjidkan alqiblatayn layidhaahna sanoo kale ayaa waqti kale kaba dhacday oo iyadna sanoo kale warkuu ku soo gaadhay iyagoon dee naskigii aan ogeyn de waxaana jirta uu naskigu waa ti aynu kaba soo baxnay ee masaa-ishiisna kolley intaa way kaba badnayd waxyaalaha dee iyaduna meelaha naskiga ay culimmadu ku baxsayaan waxa ka mida naskiga sugnaanshihiisa uu ruuxa uu ku sugnaanayo dee ay tahay inuu ku dhaqmo oo dee waa soo gaadhitaanka ee haddii ruuxii eeg waxbuu ogaa xukun buu ogaa xukunkiibuu iskaga camalfalayaa waana la nasakhay ilaa uu isagu ka ogaanayo dee camalkiisa hore waa u saxiixoo ku laaban lama odhanayo markii la nasakhay kasoo qaad lama odhanayo ee ruuxa xaqiisa wuxuu naskigii uu sugnaanaya dee waana iyaga waqtigoodii waa buluuqa waxan uu soo gaadhay iyagii markaa haddii rasuulka ilaahay bal maalintii gelinkeedii dambe sida daahirka ay kuba soo degtay aayadan keenaysa oo waayo kuwa kale casar baabay mala maqleen aayadan keenaysa in dee qibladii loo jeesto oy maqrib iyo cishaa iyo sidaa ku tukadeen subaxii waa kuwan qayb tukaday dee salaadaha laguma noqonaya xataa qaybtii dee subax hadday ragcad xaggii u tukadeen ragcad xaggan kale u tukadeen markii uu gaadhay ragcaddii horena way u tirsanaayeen soon sidun bay salaadii ku taam yeelayeen bal markaa ruuxa xaqiisa wuxuu ku sugnaanaya waa cindamaa yabluquhu wey waa markuu soo gaadho iyagiina markaasuu soo gaadhay bal haddaba faina asaxaabata taxawaluu can bayt lmuqdisi ila alkacbati bikhabarin waaxidi marka laba arrimood buu kulansadayoo waa halkii uu lahaa bitasdiiqihi in kaana khabaran wa tadbiiqihi in kaana dalaban uuna soo yidhi fasadaquu khabaro horta warkii ninkan iyo qur-aanuu soo degay in kacbadii waxa weye jihadii qiblada la bedelay oo xaggii kacbada loo bedelay taasi khabar bay ahayd way rumaysteen wa camiluu bihi waa kuwana dee ficilkiina fuliyey xaggii kale u jeesto waanay kuba camal faleen wamin aladilati adilada waxaa kaba mida khabarulwaaxid inuu xujo yahay oo lagu dhaqmayo si kastoo loogu dhaqmayo noo tilmaami kol hadduu sugnaado ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu yabcahu mid dira alaxada waa dad ashkhaasa mid buu dirayey dee kolkol hadday laba israacaan iyo saddexna laakiin waa dadkaa kooban ayuu dirayay oo ama shakhsiyad kolkol keliya ayuu dirayay ila nawaaxii jihooyinkii iyo walqabaa'ila qabaaishii carbeed ee meelaha kala duwan deganaa ayuu shakhsi keliya u dirayay muxuu ugu dirayay waa litabliiqi alaxkaami sharciyati axkaamtii sharcigahayd ee iyo jaahilka ka ahayn inuu baro uu gaadhsiiyo waana ruux keliya khabarkii ama dee lababa ha noqdeen saddex dadkaasna waxay dee waajib kuba ahayd inay khabarkaa loo sheeg ay qaataan oo ay tasdiiq ahaan iyo camal ahaanba u qaataan falowlaa anahu yajibu lcamalu haddaanay jirin inuu waajib yahay camal al yajibu uu waajibaya alcamalu camalfal bikhabarin waa axaadka uu rasuulku dirayay khabarkooda in lagu camalfalaa inay waajib tahay haddii aanay dee jirin lam yakun ma ahaadeen libacdin faa-ida dirid ruux la diro ama laba la diro faa-ida kumay sugnaateen dee kol haddii ay tahay waxaa lagu camalfali karaa dad tawaatur gaadho badan uun warkood baa la qaadan karaa leh wa min aladilati adilada waxaa kaba mid ah khabarulwaaxid in dee lagu camalfalayo si iyadoon la kala qaadin axkaam iyo caqaa'id inoo caddayn ana asaxaabata asxaabtii radia allahu canhum qad ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa qabuuli khabarilwaaxidi ruuxa keliya khabarkiisa in la aqbalo ayay waxaweeye ku ijmaaceen iyo walcamali bihi camalfal lagu camalfalo fii waqaa'ica dhacdooyin laa yumkinu xasruha aan laba koobi karayn oo waqaa'ic fara badan ayaan helaynaa oo cadaynaysa saxaabadii inay ruux keliya warkii qaadanayeen ay ku camalfalayeen faqad rajacuu asxaabta waa amhilatani kooban uun waayo wax la koobi kara halkan ma aha faqad rajacuu way laabmeenoo ila algusli maydhi bay u laabmeen waa sidan dee kolley idinkana idiin taalla ana ii taalla ilaada halkan waxaan kale ama qaybtan kale uu kuba cadfay fii buu isticmaalayo wa fii tawriit ljaddati oo fii tawriit ljaddana rajacuu bay ficilkaas bay ku tacalluqaysaa oo waxay halkaasu laabmeen kolleyna kalaamka daahir waxa weeye ah waayo aad bay dee halkan ilaa ma qabanayso tii uu ku cadfayna fii baabuu isticmaalaya meeshan ilaa bedelkeeda inay fii tahay taas walow dee kitaabka dhexdiisa inaan ku bedelayn laakiin macnuhu waa siduu dee keenayo hadalka uu ku cadfayna uu keenayo macnuhuna waa tuu keenayo bal markaa taasaan ku laqbaysanayaa fiye faqad rajacuu way laabmeen fi lqusli maydhig waayo halkan intani dabcadii hore kitaabkana kumay sugnayn haddaan eegilayn cibaaradan waayo qaybo way kaga sugnayn hadaladiisa si hadalka nawowi iyo laakiin intani kumay sugnayn faqad rajacuu way laabmeenoo waa fi lqusli maydhigii min alwadci wadciga lagaba maydhanayay taafiigiisa ama arrinkaa iyo masalada gaar ahaanteed min kayri insaalin iyadoo wax maniyo ruuxii ka soo baxay aanu jirin haddana maydhashada laga maydhanayo maxay u laabmeen waa halkan dee ilaadii ilaa qowli caaishata radia allahu canha caaisha qowlkeedii bay u laabmeen waliba eeg halkan ilaa tawriit iljadda muu odhan wa fii tawriit iljaddati wa rajacuu way laabmeenoo fii tawriit iljaddati ayaydii in la dhaxalsiiyo oo sudus la siiyona waxay u laabmeen ilaa qowli lmugiirati bni shucbata mugiiratu bni shucba qowlkii iyo wa muxamed ibni maslamata muxamed ibni maslama wakayru dalika kaiir umuuro sidaasoo khabarulwaaxid ay ku laabmeenna oy qaateenay ku camal faleenna waa badayin labada masalo inoo ishaarayna waa maxay malaa waqtigii hore sadar alislaamna waa jireen inama almaau min almaa oo ruuxu haddii uu haweenaydiisii laba kolba oo uu dee ha la kulmee wax maniyi aanay kaba soo bixin waa la kulmay jimaaci waa dhacay laakiin inzaaluma baran jirin oo saas maydhi waajibkuma ahayne intuu iska istijoodunbuu kaba weysaysanayay oo taa dee riwaayaadka qaarkoodna iqxaad iyo ay kuba soo aroortay si wuxuu ruuxu abaaroobayo oo dee wax kaba iman waayaan bal markaas ay kuba soo aroortay taas bay arrintu ahayd laakiin markii dambe xukumkaas waa la nasakhay waxaana xukumku noqday ruux kasta oo haweenaydiisii laba kulma ama jimacba hadduu dhaco idaa jalasa bayna shucabaha ila arbac dee uma jahadaha faqad wajaba alqusl oo kale ama ida ltaqa alkhitaanaani way faqad wajaba alqusl kol haddii kulan dhaco oo jimaac dhaco oo dee intii xashafadii ay bal matalan farjigii dee ay bal matalan markaas kuba qarsoonto waa inuu keenayo taas ama inzaal ha jira ama yaanu jirayna lagama maydho marta taas ayada nasi baa yimid laakiin maxaa jiray saxaabada qaarkood xukumkan mansuukha ah may ka warhayn tii horey kuba sugnaayeen marka iyagoo tii hore ku suganoo barhkood kuba fatwoonaya rasuulkii ilaahay dabadii oy masaladiina isku qabteen ayay cid u dirteen dee ciddii arrintan ugu warbadnayd oo caaisho ayay cid u direen ay masaladii weydiiyeen ruux baaba loo soo diray qolo kalena way sugaysay markaasay u sheegtay arrinta jirta oo ah rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saa inuu yidhi arrinkuna aanu taa ahayne kol haddii jimaac dhaco waxa weeye la maydhanayo qowlkoodii horena way ka tegeen ciddii taa qabtay caaisho qowlkeedii waa caaisha ayay qowlkeedii qaateen iyo waxay u soo naqlisay marka taasna maxay tahay waa khabarulwaaxid oy iyagii waxa weeyaan ku camal faleen ay ku dhaqmeen tasdiiq ahaan iyo camal ahaanba ama arrinta kale uu sheegaya kole abubakar waqtigiisii bay dhacday iyadoo ruux dhintay uu dad kaba tegay ay kaba mid ahayd islaan u ayay ah ayay timi oo abubakar baa yidhi anuu kitaabka ilaahay wax kuugu sugan oo aayaadkii dhaxalka kuma jirto aljadda waxay kuba dhaxlayso xadiidkii rasuulkii ilaahayna waxaan ogay ma jirto ee bal horta iska noqo dadkan wax weydiinaya dadkiibuu weydiiyey abubakar weeye rasuulka ilaahay saaxibkii dee isagu saaxibkiisii xataa hijrada ahaayee isagu dad ugu mulaasamo badnaan laakiin cilmigani waa ka qarsoomay oo bal markaasuu weydiiyo muqiiratu bnu shucba beryo dambeba soo islaamay mulaasamadaasoo kale aan lahaynba haddana cilmigan hayo maxamed ibnu maslamana waa u rumeeyey ama isna waa dee uu la maqlay ayaa wuxuu yidhi waxaan u joogay rasuulkii ilaahoo islaanta ayayda ah sudu siiyey oo markaan dee hooyo xijaabtaana jirin markaasuu sidiibuu ku dhaqmay saxaabadna ay kuba dhaqmeen dee xukumkiina saa uu kuba sugnaaday oo bal taasoo kalena waa qowlun waaxid oy dib ugu laabmeen yaquulu nawowi markaa imaam nawowi baa wuxuu leeyahay ama uu yidhi waqad tadaaharat way isu kaalmaysay oo dalaa-ilu nusuusi sharciyati oo macnaa way isu kaalmaysay de way halkan waxa weeye dalaa-isha nusuusta sharcigee kala duwan ayaa waxay iyagii isugu tagtay oy isku xoogeysay masaladan dee ama arrintan inoo soo noqonayo waxay isugu kaalmaysay dalaa-ilu nusuusi sharciyati iyo walxujaji xujajtii alcaqliyati iyadna caqliga ahaydba calaa wujuubi alcamali camalfal waajibnimadkii bikhabari lwaaxidi laguma camalfalo waqad qarara way sugeen alculamaau culimadu iyagoo adiladaa baxtay iyo adiladaa sheegaya fii kutubi alfiqi walusuul kutubta fiqiga iyo ta usuulu fiqigaba daalika arrinkaas bay ku sugeen bidalaailihi maca dalaa'ilihi baadii macna oo masaladay ka hadleen iyagoo weliba wixii u daliilahaana cadaynaya bidalaailihi maca dalaa'ilihi bay sugeenoo waa daalikana waa maxay waa wujuubu alcamal bikhabari lwaaxidi inakaasu inoo soo sheegan waablaquuhu waa sa idintaa le laakiin waa saxan doontaan waayo de kitaabkiina waan haynaa sheekha cibaaradiisii baan haynaa bal dee macna hadalka dambena waabayna tusaya halkan kitaabka sharxu muslim kuba sugan waana muqadimada muslim markuu sharxayay hadaladani ku soo arooreene waxay cibaaradu tahay wa awdaxuuhu maaha wa ablaquuhu wa awdaxuuhu waayo xataa dee mastarkiisiba waa ka yaala ablaqa idaaxina idaax marka halkan kitaabkii muslim ama hadalkiina waxa weeyaan ablaquuhu maayo wa awdaxuuhu waa awdaxuhu waanay caddeeyeen waa culimadaasi ablaqa iidaaxin caddayn wax la caddeeya ka waxay leero maha masaladina yidhaaheen waa waajibun adiladeedii oo dhan xujajtii sharciga ahayd xujajtii taase kale caqliga ahayd ee xoogaynaysay umuurihii bay aad uga hadleen kutubtooda waasica ama kutubtay u khaas yeeleenba marka wuxuu uhi wasanafa way alifeenoo jamaacaatun jamaacaat min ahlilxadiisi wahayrihim ahluxadiiskii qayrkood kaba mid ah musanafaatin kutub bay alifeen kolay meel aan halkan ahayn oo ka dambaysay ama hadalka dambuu soo naqlinayo ayay la socotay hadal dheeraayo la socday ka dambo isna muqadimada akhirkeedii una isna ayaa wuxuu sheegay dadka ay soo gaadheen kuwii ugu horreynu kaba mid ah inay kutub sidaasa ay alifeen shaafici oo kale dee laakiin jaamacooyin badan waa kan tirinaya dee qolooyin mucaasiriinteenna oo kalena waxa weeyaan way iyaguna wax ka qoreba taas risaalo yaroo kooban oo albaani leeyahay oo waxa weeyaan dee alxadiisu xujatu binafsi fi alcaqaa'id walaxkaam cibaaradiisa ama cunwaankeedu taa ahaaba ma weyna وأبلغ وصنف جماعات من الحديث وغيرهم مصنفات مستكترات بضن ولما هل كان وحل سعودي شرح مسلم هذا الكنووي مستكترات بدل كذا مستقلات ما كتاب دحدي waxay ku sheegeen gaar ah oo de mustaqil oo de kitaab gaar ah ama musannaf gaar ah fi khabar alwaahid khabar alwaahid kay alifan iyo wujub al'amal bihi wallahu a'lam waqala aydan waxa kale uu yiri isagu waliba hadal kale dhexdi فالذي كي عليه جماهير أوبان راو حصون نقلي خلاف وصون نقلي حكم كي صار خلاف عبارة يا أستاذ كون رئيسي راو فالذي كي عليه كل كيس جماهير المسلمين مسلمين تجماهير تودا يكسوين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد روح كريه خبر كي أثقتك أثقضة xujatun xujo weeye min xujaji sharci sharciga xujooyinkiisa ka mida oo yalzamu ay laasibtay alcamalu camalfal biha macnaa bi hadihi alxujati weeye xuja ahaan baa loo celiyey wayufiidu dhanna imaka laakiin khabar ahaan buu u celiyey oo dee isaga mudakara khabar waaxid wayufiidu waxaan u faa'iideynayaa dhanna dhanni buu faa'iideyn walaa yufiidu lcilma cilmi ma faa'iideynayo wa ana wujuuba alcamali oo macnaa taas bay iyagu waxa weeyaan qolooyinka jumhuurtoodu qabaan wa ana wujuuba alcamali bihi camalfal lagu camalfalo khabar به بخبر الواحدنا عرفناه بالشرع أدلة الشرع إن تصيصي بركود إلهي الله بالعقل ما هو عقل يقول إن كان يو أدلة الشرع أهين بلدي دي عقلي يستقوا بدي وحو نقون يوم إن يستقوا قارهان حكم كما قادنا هنا أيابا إيد متى إنه عضين سوى هذا الكنوي ونصير سعودي هذا اللي انتهى كدر وقالوا إن كلوا مذهبه دي دي ردلت دي حساكوا بصرنا ويستقوا على مدد مقدمة كان مقدمة الشرح مقدمة مسلم الشرح هذا لما تكيس أمام لها وقلت waclam waxaad ogaataa ana tafriiqa kala qaad bayna alcaqaa'idi waalaxkaami la kala qaado oo la kala farqiyo fi listidlaali biaxaadiis alaxaad xagga dariishiga axaadiista axaad la dariishanayo qowlun qowl weeye qariibun qariib oo muxdathan aan hore u jirayna wax soo darriyeyba oo ay la yimaadeen dadka qaarkood oo laa daliila caleyhi wax daliilo taa tilmaamaya aanu jirin min kitaabin walaa sunnatin bal huwa mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay limaa wixii caleyhi korkiisa salafu lummati ummadda salafteedu ay kuba sugnayd faina aladilata alatii yustadallu biha adiladii loo daliishanayo calaa wujuubi alakhdi qaadasho waajibnimadkeed bixadiidi alaaxaadi la qaato fi laxkaami axkaamta أحاديث لو قاته إيا وحيالها دي أحكامتها لو قاته الشرعية هي أدلة أدلة أدلة وهي على وجوب الأخذ بها في العقائد إن lagu camal falayo oo ay waajibtay in la qaato biha biaxaadiid alaxaad fi lcaqaa'idi loo qaata ayuunbay adilo iyadna u tahay licumuumiha waa cumuumkeeda ujeedadu waxa weeyaan adiladan loo daliishaday in axkaam ahaan loogu camal falo axaadiid alaxaad taa nafteedunbaa adilo u ah in caqaa'idna loogu camal falayo waayo adilada waa adilo caam ah tafsiilna kuma sugnayn dee wax takhsiisina maba jirin marka kan waxa u daliilunbaa kan kalena u daliila waman idacaa ninka sheegta takhsiisaha adilada takhsiiskeeda iyo khaasiyalkeeda bilaxkaam lagu khaas yeelay facaleyhi daliilu kaas baa laga rabaa inuu dee daliilka caddeeyo takhsiiska keenaya قوله ولا يجيب العلم هذا قول الجمهور جمهور العلماء قول كودي وي علم مواجبين أيه sababta isaga inoo cadayna waxba kama hor dhacayeen ana alaxaada oo maxay qowlkaasi yahay ana alaxaada akhbaarta axaad laa tufiidu lcilma cilmi bacna waa yaqiin iyo cilmi ma faa'iidaynayso bal tufiidu danna danni adag oo dee axkaamtaba inteedii badnayd ay tahay oo waxyaalahan dalaalaadkoodu danniga yahay oo dhan ama subuudkoodu danniga yahay oo dhan ee ixtimaal kala geli karo ee waa waxay keenaysee danni bay faa'iidaynaysaa marka dannigu muxuu yahay wahuwa rujxaanu sixati nisbatiha nisbadan loo nisbaynayo akhbaartan ayo ilaa man nuqilat canhu ciddii lagaba soo naqlay sida rasuulka ilaah oo kale sixada ay saxiix tahay raajaxnimada ay ka raajaxsan tahay muqaabilkeedu weeye wayakhtalifu adaa kaasna uu iskhilaafayaao biikhtilaafati rutbatiha kolba rutbada akhbaartan ay joogta iskhilaafkeed buu islaba khilaafaya faasaxiixu lidaatihi xadiidka asaxiix lidaatihi laysa kalxasani ligayri waakada adigu bal waxa weeyaanuun xataa kutubtii musalaxaan ku soo maray marka la leeyahay xadiidkani waa saxiix kol haddaanu mutawaatir gaadhin ama qaybta yidhaaheen bal cilmi nadari uu faa'iidaynayaa qaraa-in bal jirtay bal markaasoo dee isaga hareereysay aan kuba gaadhin waa tii ay lahay ay lahaayeen waa daahirka isnaadka wixii inooga muuqday oo ujeedadu waxa weeyaan shuruuddii sixadaan ka helay ee maahan xaqiiqada iyo nafsulamarka baa waaqicu san yahay oo haddii dee nafsulamar la eegayo axaadiista saxiix iyo xasan iyo daciif lagama dhigeen ee wuxunbay u qaybsami layd saxiix iyo iyo kadib ina rasuulka ilaahi hadalkiisu maraatib maaha marna uu daciif yahay marna uu dhexdhexaad yahay marna uu heer sare yahay ee waa heer keliya uun ee waa se uu inaga inoogu soo gaadhay oo duruqdii laynoogu soo naqliyaa tan keentay bal markaa laakiin markaa ninkii dee siqada ahaan ku ogeyna qalad waa ka dhici karaa laakiin warkiisii waan aqbalaynaa iyadoo ixtimaalkaasna jiro ilaa wax ixtimaalkaa yareeya ama meesha ka saara aan helayno marka taasi maxay keenaysaa ruuxan warka inoo sheegeen ku kalsoonnahay markuu warkii inoo sheegay waan rumaysanay rumaysigaasi dee waan banaynaynaa inay sahwi uga dhaco si warkuu ahaa aanu inoogu soo niqo qalad inuu kaba dhaco inuu been sheegayana waa ruuxii way ka dhici kartaaye laakiin taasi waxay inoo raajax noqotay cadaaladiisan daraaddeed inuu warkani sugan yahay ixtimaalkii kale waa jira haddaba intaa ixtimaal kale jiro oo dhan arrintii danni bay noqonaysaa dannigaa raajaxay noqon ee yaqiin iyo cilmi yaqiinku waa wixii aan shaki ku jirin waa wixii aynaan isdiidi aanaan isdiidsiinba karin waa wixii aan hubno ee yaqiinaya ina aynaan ixtimaal kale ku banaynayn taas baa cilmi noqonaysa marka wixii aantaa ahaynba dani weeye axaadiisna waata ay leeyihin waa daahirka isnaadka xataa kay leeyihin waa daciif oo kale waxay leeyihin de waa duruqda nagu soo gaadhay maaha nafsulamarka waxaa dhici karta xadiidkaas ninkan daciif la leeyahay xifdigiisa xuno aan isaga daciifino cadaaladiisu ma toosna aan iska daciifino inuu xadiidkan ilaaliyey xifdiyayuu dabdiyey oo xadiidkuba nafsulamarkii saxiix ku yahay waa suurtagal markaa saas baa macnaha dani bay faa'iidaynaysaa cilmi ma faa'iidaynaysaa macnaheedu ay tahay wadalika arrinkuna waxa weeye uu sii caddaynaya biannahu low afaada hadduu faa'iideeyo khabaru kulli waaxidin ruux kastaba warkiisu ama shaksi kastaba warkiisu uu faa'iideynaya alcilma cilmi yaqiinta iyo cilmigaa uu faa'iideynaysa khabarkan mutawaatirkeen shaki inaga gelaynayo inoo faa'iideynayo la sadaqna waan rumaysan lahayn lasadaqnaa kula khabarin khabar kastana ismacaan maqlayno waan yaqiinsan lahaynba wanaxnu inaguna laa nusadiqu ma rumaysano kula khabarin asmacu war kastaynu maqlayno dee waan iska hubsanaayo ruux kasta wuxuu noo sheegay warkiisii saa uma wada rumaysano fadalla kaasi wuxuu daliil u yahay calaa annahu laa yufiidu lcilma cilmi inaanu faa'iidaynahayn weliba arrin kale waliana acdala ruwaati ilaxaad qolooyinkan aaxaadda ruwaadooda kuwa ugu cadaalo badan yajuusu waxaa ku bannaan fii xaqihina waa bashar eh alkad macsuum maahee alkadibu been inuu sheego oo ruuxii saduuqa ahaa inuu been sheega taasi waa wax bannaan ma haddee been buu sheegay ma lihin laakiin waa suurtagal weliba wal qaladu tanna way kaba sii badan tahay oo dee waa tan in badan axaadiistii ruwaadee siqaadkaa la cileeyo ee qalad iyo sahwi ka dhacay lagu cilaynayo qaladna waa ku bannaan yahay markaa falqadcu goyn la gooyo bisidqi laydhaa run buu sheego waasanoo waa yaqiin laydhaa si mutawaatirkii oo kale maca tajwiisilkadibi been iyadoo lagu banaynayo iyo walqaladi calayhi isaga korkii lagu banaynayo laa macnaa lahu taas macno uma sugnaano dee ruux baa war inoo sheegaya waaba rumaysanay haddii ruux kale warkii inoo sheego rumayntii iyo ayaa inoo sii siyaadaysa ixtimaal haddana hadduu mid kale inoo sii sheego inoo sii sheego way inoo sii siyaadaysaayoo kaleo taasi waxay keenaysaa markaa dee waxan inuu maraatib yeelanayo oo waxna markii hore dani uu faa'iideeyey bal marka dambe hadduu bato bato bato yaqiin xaddeed haba ahaado warna waa kaa aanan isdidsiin karayno warkaa isagu yaqiin faa'iideynaya xataa cadaalo uma shardiyaan ruwaadiisa bal islaam akhbaarta mutawaatirka oo uma shardiyo oo haddii qolooyinkan ay dee wax soo naqliya imaka waxaan maqlaynaa kolkol idaacadu war baa nin soo diraya ay dee mudiici uu soo diraya ama mee kuwa wararka soo sheega amuraasil uu soo diraya haddana warkii marka dambe cid kaloo sheegaysaa ma jirta waaba been buu noqonaya laakiin haddii dee jihaadkii ama wakaalaadkii wararka oo dhamme ay war soo wada naqliyaan weliba mushaahada ay kaba soo naqlinayaan kaas inagoon ruuxa marka islaamnimadkiisii wixii sii eegin wixii muxuu keenaya waatan dee warkii aynu inaguba sii gudbinayno yaqiin buu keenaya laakiin ruuxii keli ahaa idaacad keliya wax sheegtay warkeedii hubsashuu yeelanayaaba marka arrintu waa taa daninimadan akhbaartii axaadkuna noocaasay noqonaysa وهناك قول آخر قول كاجر وهو أن أخبار الأحاد تفيد العلم وهو مذهب الظاهرية ظاهرية مذهب تدوي قولين كلا أن ده ظاهرية هاي نوتاسة أو يلها بس بعد الحديث سن الشقي حتى قولين معاصرين كمان مضي وابي شيران والله يا بابا أحمد شاكر إنه ده هذا الكن يرحو جيني تاسو كلا يا شخر والله يا بالقولين وقد نزره ابن حزم إمامك شهيرك أما إمام الظاهرية في عصره ابن حزم استغنى قول كاد بوغن سري كتاب كيسا وصركا وهو قول جماعة من أهل الحديث جماعة أهل الحديث كم إذا قول كون نوية ولهم أدلة أدلة أصغنى هذه ذكرها ابن القيم إن قيم وشيء في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطرة والمختار شيخا باله قولك مختار كي وحوية أن أخبار الأحادي تفيد الظن ظن بي فائدينيسا وربما فات العلم علمين فائديسنا ولا كان بالقرائن وأسان شرح النخبة قصة أرقني قرائن إن العلم كفائديسنا ويدعدا مثل أن تتلقاه وحاول تاسعيته وذلك مثل أن تتلقاه إن لبقل أنت الأمة أمة خبرك بالقبول استأخبرتي صحيحين با تصديقا له الرمين أي الرمين يعني وعمل به عمل فلا وعمل فلا يوم مركز علم بابكين يا talaqigan ummadu ummaduna ay ijmaacoodii ida ay ka nasahan yihiin inay khada iyo wax baadila ku ijmaacaan inay taasi dhacdaba way dhacdaa aw amase kowni wa mithla kowni aw mithli kownihi marwiyan fi saxiixayn ama inuu yahayba waxa weeyaan bukhaari iyo muslim laguma wariyey wixii la naqdiyaan ahayn iyo naxu dalika wallahu aclam qowluhu qowlkiisii uu yidhi in yar badan raacin ah وينقسم وحو قيبسم إلى مرسل ومسند أي أن أخبار الأحاد أخبرتن أخبار الأحاد تنقسم وحو قيبسم إلى مرسل ومسند إيه كالمصطلح بان كسو أرقنيو وحويان حتى مذهبت النسوليين تدي كتبت يروني ده مصطلح بان كسو أرقني إن أخ... تقسيم كودن قود إيه كل كل حديثي أما كتبت مصطلح مرسل كيدي أنا إنه عقاري كبدي جينا مقدعي لكن إيقوبا ووحي عام حتى بيقونية تنكسو أرقنا محايد markaa munqadac oo kale iyada mursalka tanu mid ka duwan buu ku tacriifiyey munqadac oo kale kullu ma lam yattasil bixaali isnaadu munqadac law sala markaa mursal iyo munqadac iyo iyagoo wax guud bay u isticmaalaan haddaba in tanqasim ilaa mursalin wa musnad wahada kaasna taqsiimkan labaad biictibaari itisaali sanadi munqadaca ka hore hadduu ahaa biictibaari wusuulihi ilayna kani waa xagga marka la eega sanadka xidhiidhkiisa iyo goyitaankiisu labadan u kala baxaya فالمسند لغة مسند حق اللغة اسم مفعول واسم مفعول أو من الإسناد مصدر كان بوكسو شيدا لغا صودن بشي الإسناد وهو إسناد نمحال إلى ضم جسم ووح جسمية ومحسوسة أو لوجيو أو لوتي لوتيريو إلى آخر كوكالي أو إسناد هدي إلى إسناده أوتيريو ويانو شيغن بوشيغا كوبتيريا ما وبجي تاسوا حق اللغة هي أصل كيهوري ثم استعمل وحلو استعمالي في المعاني وحيالها macaanidaas akhbaartii oo kale oo yuqaalu waxaa la yidhaha asnad alkhabara khabarkii buu tiiriyey ilaa fulaanin hebel buu u tiiriyey bacnaa idaa nasabahu ileyhi markuu u nisbeeyu yidhaha hebel baa saa yidhi قوله مركا شارح المصنف قول كنسود فالمسند متصل إسناده هذا تعريف المسند مسند كتعريف كيسوي ده كلنا بيقونية يكفي كده بيوا وقصة مرة إن شرح إذا ما شرح نخبنا صدح لي سياضة مسند كو استعماله نعم إذا كان كوام إذا وصار أنا تعريف كجويني وأنا تعريف كي يقولون كي خضبية كتعريفية بابوها مسند كواوحي إسناد كيسو حريره تعريفkii bayquniya uu ka khaasna haddaad dib ugu laabantaan oo dee waxa weeyaan walmusnad lmuttasilu lisnaadi min raawiya xata almustafa intan baa jirtay xata almustafa oo dee sii khaas yeelaysay imaka shaarixa ay shaari doona istilaaxan haddaba hada tacriifu lmusnadi istilaaxan waa tacriifkii musnadka ee istilaaxa cibaaradan iyo wahuwa markaa waxa weeye maa khabarka ittasala isnaadu isnaadkiisa uu xidhiidho walmuraadu bilitisaali waxaa looga jeedaa an yarwiya inuu wariyo shaksun shaksi can shaksin shaksi uu ka wariyo ila lmukhbari canhu ilaa laga gaadhayo kii laga warramayo ujeedadu inuu ruuxan kan kale ka maqlay ama uu kaba warinayo cidi ani meeshii ka dhicinun dadkii kala maqlay kala wariyey ilaa laga gaadhayo ciddii warkan laga soo naqlinaya ومثاله قول البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي صلبة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان سندك bukhaari sheekhiisii waa joogaa sheekha sheekhiisii raggii midba kii uu kaba maqlay abu hureyra la soo gaadhay rasuulka ilaahina waa laga waramaya marka cid ka dhacday ma jirto kaas musnad baa la odhan ana rasuul allahi sala allahu calay wasalam qaala man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa haddaba waa tacriifu musanifi wuxuu shaarixa leh musanifka tacriifkiisa lilmusnadi musnadka uu tacriifiyey fiihi cumuumun cumuum baa ku sugan oo ujeedadu waxa weeyaan musnadka kolay bal markan xaggan tacriifka eegno musnadka barhkood sida marfuuca u isticmaala taa qowlkaa iska fogeyno waayo laba qowl baa jiroo musnadku waa wixii sanadkiisu xidhiidho haddii taa laydha waana sida matniga inoo taale maxay noqon dee haddii xadiidkii rasuulka ee marfuuca ah sanadkiisu xidhiidhay musnad baa la odhan laakiin isaga kuma koobnee haddii saxaabiga uu aynu imaka xadiidkanba abu hureyra uu kalaamkii yahay sanadkiina uu inoo xidhiidho markaa tacriifkan musnad baa la odhanayaa waana tacriifkii khadiib iyo ama barhkood ay ku tacriifiyeen weeye markaa kaasba cumuumnimada taas buu wadaayo macnaa wixii marfuuc ahaa iyo kii mawquufka ahaa iyo umuurahaas haddii dee cibaaradan way ku wada rumoobaysaa sanadkii waa xidhiidhe kol hadduu sanadku xidhiidhe liannahu yashmulu wuxuu shamlinaya waa cumuumku siduu ugu sugan yahay kulama tasala isnaadu wax kulama kii dhammaantii tasala uu xidhiidha isnaadu min raawi raawigiisii laga bilaabo ilaa muntahaw ilah halkuu ku dhammaanayay ama rasuulkii ilaahay haba noqoto ama saxaabigii haba noqotee waayo bian dukira waa in la sheegay fi sanadi ruwaatuhu ruwaadiisii kulluhum dhammaantood la wada sheego fayadkhulu fiihi waxaa soo gelaya ka almawquufu mawquufkii idaa jaa bisanadin muttasil sanad muttasila markuu yimaade laakiin ahli xadiid isticmaalkooda waxa u badan kan uu sheegayo waana cibaaraadkii sharxu nuqdo cibaaraadkanu isticmaalayaan waakharu maakii laakiin ka u badan yustacmalu loo isticmaalo markay noqoto culamaa ulxadiis agtooda almusnadu musnadka fi lmarfuuci marfuuca wey ila nabiyi sala allahu calay wasalam waa kii la rafciyey ayaa ah wax u badan wax loo isticmaalo ila nabiyi sala allahu calay wasalam haddii sanadku xidhiidhay duuna maa jaa can asaxaabati waghayrihim asxaabtii iyo hayrkood wixii ka yimid duunkii oo ujeedadu waxa weeyaanuun marka la eego culamaa ulxadiis sayde ay raajax yeelaan xaafid ibnu xajar iyo xaakim hortiye ay raajax yeelaan waa xadiidkii marfuuca ahaa ee sanadkiisu xidhiidhay unbaa musnade haddii saxaabi kalaamkii uu yahay sanadkuna inoo xidhiidho musnad lama odhanayo lama odhanayo laakiin dee tacriifkanna waa wax jira kutubulmusalaxna aan ku aragnay usuuliyiintana tacriifkoodii oo dee sanadkii kol hadduu xidhiidho iyada in la odhanayo musnad la odhanaye laakiin imaka mawquufkii iyo wixii afcaasha dee aqwaashii saxaabada waynu kaba soo baxnay oo imaka halkan waxaan haynaa axaadiistii marfuuc ahayd taqsiimkeedun baan haynaa akhbaarta axaadkana axaadiista nafteeda ay kaba hadlayaan marfuuca kama hadlayaan qowlu saxaabiga gaar ahaan bay usuuliyiintu kaba hadlaanoo walow tacriifku kaa shaamilkaa uu yahay haddana waxa ay u jeedaan wuxuu noqonayaa axaadiistii marfuuc ahayd ee sanadkoodu xidhiidhay marka maxaa qaabili mursalkii waa nuta casharka dambe inooguba iman wallah subxana wa tacala calaa bismi illah alxamdu lilah salna allah salaatu wasalam